mahadsaned nuur weli waxaad dhegaysanaysaan v o a washington bal markana intuusan weli nuur ka bixin qodobadii ciyaaraha caalamka iyo kuwa gaar ahaan afrika iyo soomaaliyaba ku saabsan haynoo guud maro
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa shalay dalka tunisiya lagu sameeyey isku aadka kubadda cageeraha koobka adduunka oo ah tartan kubadda cagta ah oo mar dhow ku soo kordhaya caalamka tartankan ayaa waxaa lagu ciyaaraa garoomo ka yar kuwa caadiga ah ee kubadda cagta waxaa markii ugu horraysa lagu qabtay dalkan maraykanka sannadkii labada kun shan iyo tobankii sannadkanna waxaa martigelinaya dalka tunisiya waxaana xulalka ka qaybgalaya oo ah afar iyo labaatan waddan ka mid ah soomaaliya xasan cabdi goodax oo ah afhayeenka ururka xidhiirka kubadda cagiiraha soomaaliya ayaa isaga oo jooga magaalada minneabolis ee gobolka minnesota aan ku waraystay khadka telefoonka ugu horreynna waxa aan weydiiyey waxa uu yahay tartankan kubadda cagta ee ku cusub caalamka soomaaliyana ay hadda ka qaybgalayso xiriirkan waa xiriir caalami ah waa xiriir adduunka sida u taagan xiriirka fifa oo kale waa xiriir leh sharciyadiisa iyo nidaamkiisa iyo maarkino wax walba oo uu u baahan yahay xiriir ahaan waa xiriir sida aan ahayn kan fifa oo kale oo ka dad yar kan saacado yar wakhtiga la dheelaayo garoon yar marka waa wax adduunka ku cusub labadii kun iyo saddex iyo tobankii ayuu adduunkan kusoo biiray caalamka world cupkii ugu horreeyey koobkiisa adduunka ugu horreeyey waxaa la qabtay labadii kun iyo shan iyo tobanka marka waa xiriir u taagan sida uu u taagan yahay fifa waa xiriir ka madax bannaan xiriirkaas fifa oo la yidhaahdo wall many football xaruntiisana waxay ku taallaa czech republic waa gartay marka sidee idinkugu suuro gashay in aad ka qaybgelisaan soomaaliya ee tartankan caalamiga ah ee curdunkana ah wallaahi bukhaariyow sidaad og tahay soomaaliya dhibaato ayaa ka dhacday ugu yaraan soddon sano ayuu dhibka ka taagan yahay dowlad la-aanta iyo dhibaatada haddaan nahay bahda isboortiga waxaa jiray dad u istaagay shaqadii yacni institutionka dhan dowladda markii uu burburay isboortiga wuxuu ka mid yahay waxyaabihii raacay waxyaabahaas marka dad waxaa jiray yacni annaga aan ka mid nahay oo u istaagay in ay heerkan maanta soo gaarsiiyaan ilaahay ka sokow horta wax walba waxay ku dhacaan ilaahay maarkino soo kogelistiisa laakiin waxaa jira dad geliyey waktigooda habeen iyo maalin u taagnaay hantidooda geliyey geeyeyna xiriirkan not only xataa kuma yaalla keliya xaruntiisa magaalada muqdisho sideed iyo tobanka gobol oo soomaaliya waa tagnay waxaan ku qabanay ciyaaro koobab ayaan ku dhignay dibadda waxaan ku leenahay shanta qaaradood waxaa noo jooga xubno aniga oo ah afhayeenka ururka hadda waxaan mas-uulna ka ahay anagoo afhayeenka ah haddana waxaan mas-uul ka ahay north america north america waa canada iyo maraykanka iyo dhammaan latin america marka xiriirkan wakhtigaas ayaa la soo geliyey juhdigaas ayaa la soo geliyey maanta marka fursaddan waxaan uga faa'iidaysanaa bulshada soomaaliyeed in aan ogeysiino in maanta oo aan soo gaarsiinay meel fiican oo aan geynay marka waxaan u baahannahay fikir waxaan u baahannahay waxqabad waxaan u baahannahay garab istaag waxaan u baahannahay in yacni waxaan calankan aan hal meel uga soo wada jeesano aangaarsiino meesha aan gaarsiinay waayahay xasanoo markaan usoo laabanno ee tartankan sida aan ognahay isku aadka ayaa la sameeyey ee shalay marka soomaaliya yay ku dhacday yayse la ciyaari doontaa
wallaahi bukhaariyo wallaahi soomaalida horta dad badan ayay waxay ku noqon doontaa cajiib markii aan dhahno soomaaliya waxay la ciyaari doontaa brazil soomaaliya waxay la ciyaari doontaa rushiya soomaaliya waxay la ciyaari doontaa bosnia yacni waa wax lagu dreamgarey jiray oo lagu riyo jiray laakiin shalay oo ay taariikhda shantii sebtembar ahayd ayay waxay ka hirgeshay riyadaasna ay rimowday waddanka tunis oo ka dhacay qore turkii annaga marka waxaan galnay group c waxaa nagula jira group c waa rushiya brazil iyo bosnia annaga ku afar ayaan nahay soomaaliya haddaan nahay marka gruubkaas waxaa la leeyahay la saadalinayaa inuuba xataa yahay sida la sheegaya group of death inuu yahay oo yacni saddexda waddan oo kale marka la fiiriyo rushiya waxaa lagu qabanaya worldcupka hadda soo socdo twenty eighteenka marka soomaaliya kolley meeshaas ku jirtaa waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala hore caalamka meeshaan uma soo gaarin maanta in aan gaarsiino guul fiican oo soomaalida ay ku farxaan waxaan u baahannahay ciyaartooy quality leh oo noo diyaarsan xataa qaarkood qaar kale ayaa naga dhiman qof walba oo rabo calankaa soomaaliya inuu matalo ha jooga waddankii ama ha jooga bannaankii yacni diyaar ayaan u nahay in ay nala soo xiriiraan ee nasoo soo rajistareeyaan waayahay kaas ahaan xafiiskayga bloomington ay la soo xiriiraan ay ku yaal magaalada minnesota marka goodaxow ciyaartooyda ka qaybgeli doonta xaggee ka keenaysaan ma dalkii ma halkan aad joogto maraykanka iyo yurub da-da aad ku xulanaysaanna eh, maxay noqon doontaa wallaahi bukhaariyo ciyaartooyda annaga xiriirkan somaali many football een, waxaan rabnaa in aan wada gaarsiino sidii gobolladii soomaaliya aan wada gaarsiinay caalamkana inaan u gaarsiino wiilka yar ee ku dhashay qurbaha ama ku koray wuxuu xaq u leeyahay inuu matalo waddankiisa wiilka ku dhasha soomaaliya jooga tuulo ka mid a soomaaliya isagana sidoo kale marka waxaan isku dayi doonaa annagoo la kaashanayno madaxda iyo guddiga loo aan u xil saarnay inay arrintan yacni ay isku soo xulaan ciyaartooyda inaan ka keenno waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba waayo ugu dambeyntii maxay ku kala duwan yihiin eh, kubadda cagta ee ay maamusho fifa ee la wada yaqaano iyo kan hadda ku cusub caalamka ee loo yaqaano eh, kubadyaraha cagta caalamka waa su-aal aad iyo aad muhiim waa bukhaari oo aad iyo aad aan rabo inaan bulshada soomaaliyeed u kala caddeeyo Ee, labadan xiriir waa laba xiriir oo isgarab taagan waa laba xiriir oo caalami ah sida sharciyo uu u leeyahay fifa ayo wall many footballna u leeyahay soomaaliya waa ognahay waxaa ka jira xiriir badcag ayaa ka jira waxa uu hoos tagaa fifa annagana waxaan nahay soomaaliya ayaan ka jirnaa wasaaradda isboortiga ayaan hoos tagnaa laakiin at the same time xiriirka kubadda cagta soomaaliya wax shaqo oo aan ku leenahay ma lahan waa xiriir caalami ah oo jiro oo wax badanna soo jira nagana fac weyn waxaan rabnaa tusaalooyin inaan ka qaadano annagana waxaan rabnaa inay tusaalooyin naga qaataan marka annaga waxaan hoos dhignaa xiriir la yidhaahdo world many football w m f oo ku yaala xaruntiisa weyn czech republic waxaana madaxweyne ka ah nin czech u dhashay meeshaas ayuu ku yaalaa meeshaas ayaan annaga hoos tagnaa meeshaas ayaa annaga sharciyadeenna iyo systemkeenna iyo nidaamkeenna uu hoos tagaa marka wax shaqo ay isku leeyihiin ma lahan wax isku sharci ma ahan isku dad ma dheelayaan isku size ma ahan garoonka isku size ma ahan waa laba entity waa laba yacni bad oo yacni aan shaqo isku lahayn xataa waktiga la dheelayo way ku kala duwan yihiin kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ururka xiriirka kubadda cageeraha soomaaliyeed xasan cabdi goodax oo igugu warramayay khadka telefoonka ee magaalada minneabolis dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
waa hagaag nuur xasan nuur bukhaari wuu mahadsan yahay